ina lilahi waina ilayhi raajicuun marxuun cabdullaahi kayaad bare xildhibaanada baarlamaanku ka tirsanaa dawladiisa guti lagu soo dhisay buuna xildhibaannimada kasoo galay intaana hade xildhibaan buu nala ahaa muddadaas markiisii horeetana wuxuu ahaa saraakiishii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayuu ahaa annaku isku mar baan kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkiibaan alnebi ujaana wala galnay oon xidigtii ugu horreysay ka qaadanay haddana waxaan filayaa gaashaanle dhexe ama gaashaanle sare inuu ahaa mid baan filayaa marka nin wax badan ciidamada xooga dalka soomaaliya ka tirsanaa buu ahaa de allah u naxariisto marxuumka waxaan ka tacsiyeynaynaa qoyskii iyo heladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogta waa ka tacsiyeynaynaa nin dabeicadiisuna iska fiican tahay buu ahaa nin odayna wa ahaa oo ilaa kolley sana lixdan iyo something buu jiray ilaa toddobaatan baan filaya alxamdulilah ajeshiisi saaka de saaka tiisii baa ku ekay saaka geerida ku timid adaa u naxariistu maan leenahay maxaad nooga sheegi kartaa qaabka dilkiisa u dhacay intaad kala socoto adeer waxa weeye aniga kollay magaalada meel ka yar durugsan baan deganahay marka magaalada markaan saaka meeshii baarlamaanka aan imiday ayaaba la ii sheegay geeridiisa isagoo marka meeshii lagu dilay laga soo qaaday oo muxuu ahaaye la geeyey isbitaal la dhigay maydkiisii markii dambeetana waxaan la xiriirnay qaraabadiisii ka bacdina waxaan isku afgaranay bal in dib loo dhiga duugtiisa dib loo dhiga ilaa bixi haddii ay suurtagal tahay oo iman karaan sida duugta muxuu ahaa marxuumka geeriyooday marka insha allah anaguna madaxdii baarlamaanka waxaan ka codsanay in dib lanoogu dhigo maadaama aan filayno in qaraabadii caruurtii iyo mataqaanaa xaadkii ka geeriyooday inay iman karaan beri aan rajeynayno ayaan dib noogu dhigann welina lama duugina dee maydki wuxuu talaajaduu ku jiraa qaraabadiisa xaggee jiraan ay ku nool yihiin qaraabadiisu hadeer jabuuti degan yihin caruurtii jabuuti degan yihin hadda waa gartay sida adigu wararka kugu soo gaareen ama aad ku heshay yaa dilay baa la yiri iyo bal qaabka loo dilay wixii aad ka maqashay aad ka ogaatay sida wararku nagu soo gaarayaan waxaa la sheegayaa in nin uu u yeeray gurigiisa isagoo jiro telefoon usoo diray ay meel ku ballameen ay yidhaaheen meeshaa noogu kaalay baabuurkiisii uu qaatay meeshii ninkii uu kula ballamay ayuu tegay hadduu tegayna ninkii uu la ballamay darawelkii wuxuu ku yidhi war ninkanaan muxuu ahaaye wadatashi leenahay gaariga ka deg markii darawelkii ka tegayna ka degay sida warku nagu soo gaaraya weeye waxaan anagu huba ma aha marka niman dee mataqaanaa meesha joogay oo muxuu ahaa marka tiradooda mahal bay ahayd malabahayd ma garanayo anigu laakiin sida warku nagu soo gaaraayo haddee ninkii halkaas rasaas ooda lagaga qaaday oo rasaas fara badan baa lagu furay ninka muxuu ahaa ilaa qasnad laba qasnad oo dhan baa lagu faaruqiyey sida hadda jidkiisana ka muuqata muxuu ahaaye dadkii goobjooga ahana ay noo sheegayaan darawalka yaa yidhi kada gaariga oo gaariga yaa ka dejiyey darawalka ninkii ninkii uu meesha kula ballamay markuu meeshii tegey ninkii uu la ballamay ninkii ii ima uu yidhi maxuunkuu la ballamay markuu meeshii tagay a ninkii taagana ugu tageen haddii baabuurkii istaagayna ninka darawalka kadeg uu yidhi markaa ninkanaan shoor leenahay xildhibaankaan shoor leenahay kadeg baabuurka hadduu ka degayayna dee lalamaba sugina waa kabaaska furan waxaad ii sheegtaa marka ninkii sida la sheegay ballanka ula lahaa ee gaarigana ka dejiyey darawalka isagii xaguu ku dambeeyey arrintaas ayadaa aniga tafaasiil buu yidhi hadda kaama siin karo laakiin sida aan maqlay dad baa xirxiran baan maqlay marka runtii arrintu waa arrin baaritaan ku jirta wax hadda la hubo oo baaris rasmiya iyo war rasmiya kaama siin karo qoladan dambi baarista ayay ku jirtaa baaritaanka ayay gacanta ku haya marka ayagaan inay tafaasiil buuxda ka bixiyaanna ayagaan ka sugaynaa haddii aadayno kaasi wuxuu ahaa cismaan cilmi boqore oo hore uu ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya muddo dheerna ay is yaqaaneen xildhibaan lagu dilay magaalada muqdisho